haatanna waxaad ku soo dhowaataan faaqidaada toddobaadka iyo sinab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka bilihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxaa ka socday kacdoon lagaga soo horjeeda kooxda al-shabaab ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiya ka tirsan dadka deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay tuulooyin iyo deegaano dhowr ah waxaana ugu dambaysay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo laba boqol shan iyo afartan kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada muqdisho dowladdu waxay sheegtay in dagaalka socda ay guulo ka gaartay haddaba guusha ay dowladdu gaartay iyo muddada uu dagaalku socday ma yahay kuwo isku dhigma maxay qabsashada degmadaasi uga dhigan tahay dowladda iyo howlgalka guud ahaan socda howlgalkase sidii la rabay ma uga socdaa xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka waa mowduuca aanu maanta ku falanqaynayno barnaamijka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya oo marti ku ah doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka wasiirkii hore qorshaynta iyo iskaashiga ee dowlad goboleedka galmudug cabdixakiin cali guure ahna mudana ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo aqoon-yahan yuusuf maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha bulshada dhammaantiin ku soo dhowaada faaqidaada waxaan jeclahay inaan yuusuf ka horeeyo muddada dhowrka bilood ee uu dagaalku ka socdo qaybo ka tirsan dalka iyo guulaha ay dowladdu sheegtay in laga gaaray dagaalka sideed u aragtaa marka hore
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sina abuukar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a iyo saaxiibada barnaamijka nagala qeybgalayaba waa idin salaamay salaan kadib muddada kooban ee hadda dagaalka uu socdo waa lixda bilood lixdan biloodna waxaan isleehay aniga maadaama dowladda ay cusbeed waxaan isdhahay lixdan bilood iyo ilaa hadda guulaha ay dowladda gaartay waxaan aaminsanahay in guulo waaweyn oo la taabo karo oo wakti kooban ay dowladda ku gaartay oo lagu ammaano oo ay ku guuleysatay in la xureeyo deegaano badan oo cadowga nabadiidka ah ee ummadda soomaaliyeed dhibay ay gacanta ku haayeen oo ay uga horeeyaan gobolka hiiraan oo boqolkiiba sagaashan hadda xor ah sidoo kale shabeellaha dhexe oo gabagabaa oo sidaas uu kusoo afmeermay barnaamijkii dowlad goboleedka hirshabeelle boqolkiiba sagaashan ay xor yihiin oo wax hadda dhiman ay yihiin xasilinta sidoo kale galmudug oo iyadana deegaano waaweyn oo laga xoreeyo cadowga oo iyadana hadda ku dhow gebagebo sidoo kale waxa lagu guuleystay oo ugu weyn waxaa waaye in kooxdan dhibka wado laga jaray la jaray oo wadooyinka sahayda isu mari jiray oo gobolada dhexe iyo gobolada koonfurta ay isu gudbi jireen ee dowladda soomaaliya ay ku guuleysatay in deegaanadii la qabtay iyadana sidoo kale oo la xasiliyay iyadana ay tahay guul weyn marka waxaan aaminsanahay muddadan kooban oo madaxweynaha uu talada haayo oo lixda bilood ah in uu guuleystay saddex barnaamij uu ku dhawaaqa madaxweynaha oo ahay la dagaalanka dhanka fikirka inuu guuleystay oo baraarug weyn dhanka bulshada laga sameeyey sidoo kale dhanka maaliyadda oo iyadana dagaal weyn lagu sameeyey oo ilaa hadda ganacsatada soomaaliyeed ay marka ay culeyskii iyo barashirkii badnaay oo ka degay sidoo kale dagaalka tooska ah oo iyadana dowladda ay deegaano badan ay uga xoreysay cadowgana naafo weyn ay ku gaarsiisay marka waxaan isleehay wakhtiga kooban ee dowladdan ay joogto waxay qabatay wax weyn oo la taabo karo doctor mukhtaar howlgalka muddo ayuu ka socdaa gobolada dalka qaarkood markaad eegtid muddada uu socday iyo guulaha ay dowladdu tilmaamtay in laga gaaray howlgalka ma yihiin kuwa isku dhigma sayib waa ku salaamayaa adiga iyo wasiirka iyo yuusuf iyo dhammaan ummad soomaaliyeed meel walba ay joogaana dhegeysanayo aniga waxaan qabaa runtii inay tahay horumar la sameeyey wax badan la qabtay wax badan ay dhiman yihiin runtii waxa weeyaan waktiga oo limitka yaraa la haystay iyo waxa la qabtay runtii lama soo koobi karo laakiin waxaa weli sii dhiman maamul goboleedyada jubbaland koonfur galbeed iyo puntland oo xoogaa ay ku haray oo iyadan u baahan in qayb ay ka qaataan dadaal badan ayaa la wadaa oo runtii dadaal istraatiiji wanaagsan qorshaha sida u socdo wacyigelinta horumarka meelihii laga baxay in dib habeen loo sameeyo howlo badan laga qabto iskuulaad loo sameeyo dayactir lagu soo cesho caafimaadkii adeegii bulshada waxyaalo badan ayaa weli ka maqan laakiin wax badan waa la sameeyey runtii oo aada iyo aad aan runtii aan ugu mahadnaqayno xukuumadda inta yar ay jirtay iyo waxqabadka ay sameysay iyo bulshadii shacabka oo ayagana kaashanayaan runtii oo ayagana qeyb weyn ay ka qaateen horumarka socdo hadaad fiirisid macuisley hadaad fiirisid dhalinyaradii hadaad fiirisid runtii bulshada dhammaan qeyb weyn ayay ka qaadanayaan horumarka oo runtii xawaaliga ku socdo sidoo kale waxaan rajeynayaa in iyadana ay goordhow ka bilaabaan maamulooyinka haray oo sida jubbaland iyo koonfur galbeed waxaan rajeynayaa in waxqabad badan runtii ee ummadda soomaaliyeed marrow ay arki doonaan iyo iftiin usoo bixi doono cabdi xakiin xildhibaan galmudug ka tirsan baa tahay horeyna wasiir baad galmudug kaga soo noqotay muddo lix bilood ka badan buu dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ka socdaa hirshabeelle iyo galmudug guusha dowladda federaalk ay dhowaan sheegtay in dagaalka socda laga gaaray iyo waktiga uu socday ma isku dhigmaan baad isleedahay dhankaaga waana salaamayaa dhammaantiin ka qayb qaatayaasha barnaamijka iyo sidoo kale seenab abukarba horta waxa weeye runtii dowladdu maaragtay waqti hadda aan lix bilood iyo xoogaa ka saa'ida ayay dagaal ku jirtay oo kooxaha nabaddiidka ay dowladdu la dagaalamaysay waxa weeye dagaalkaas lixda bilood socday runtii hadda inta aan maaragtay hadda ognahay meelana wuu ka bilowday oo ma mira dhalin meelaha qaarna waa si fiican oo maarata dagaalkaas uga mira dhalay marka la yiraahdo maamul goboleedka hirshabeelle gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaga dhexe runtii dagaalku maaragtay meel heer fiican buu gaaray muddo muddadii hadda uu dagaalku socdo lixda bilood helna waa horumaro badan waa laga gaaray laakiin de waxa haddana inoo muuqda in meelo kaleoo dagaalku uu ka bilowday oo kacdoomadu ay maaragtay ka bilowdeen weliba early morningkii hore ee dagaalku bilaabanayay inay dib u dhac ku yimid halkaas waxaa kamid ah hadda galmudug oo kale deegaanka galmudug deegaanada galmudug runtii kacdoonku waa ka bilowday weliba iirliguu ka bilowday meelay ugu horreeyay ka mid ahayd dad badan baa iska abaabulayey oo dadkii deegaankii galmudug waa is abaabuleen oo ciidamo badan oo dowladdu leedahay baa galmudug joogay waxaan arkaynaa anagu lixdaas bilood in intaas ka badan lagu qaban karay haddii sida saxda ah iyo xoogga diyaarsanaa meel kastaba ku diyaarsanaadee haddii laga faa'iideysan lahaa waa waxa ay sheegayaan saaxiibaday waa runtoodood yani dowladdu waa intii karankeeda way tacaashay laakiin de annagu example hadda marka loo eego maamulka galmudug ahaan madaxweynaha galmudugna waxbuu uga dhawaaqay dagaalka dadka deegaanada galmudug oo dhanna waa u diyaar garoobeen dagaalkaas ciidamo fara badan oo macuusleeya baa meel walba joogay maalin dhowta madaxweynuhu wuu soo booqday galmudug ciidamo badan baa halkaa ku diyaarsanaa iyo hub aad u fara badan awoodda intaa la eg runtii oo aan weli laga faa'iideysan annagu waxaanu arkaynaa dib u dhac weyn oo jira haddii dowladdu markaa ay ka faa'iideysan lahayd awooddaas iyada ah oo sidii looga faa'iideystay dadkii reer hiiraan iyo dadkii reer shabeellada dhexeed kuwana looga faa'iideysan lahaa saacaddan waxaan isleeyahay gobolka galgaduudna gacanta dowladdu ku jiri lahaa sida hirshabeelle labadeeda gobol oo kale hiiraan iyo shabeellada dhexe ay ugu jirto maanta gacanta dowladda dib u dhac baa inoo muuqda innaga xaggeenna lixdaas biloodna inta maanta la qabtay iyo laba ujibaarkeed iyo saddex ujibaarkeed baa la qaban karay haddii xooga diyaarsan ee ku diyaarsan galmudug iyo meelo kale waddan kamida laga faa'iideysan lahaa marka waxa weeye lixdaas bilood iyo waxyaabaha la gaaray runtii waxyaaba la gaaray ma yara waa wax badan laakiin haddana dib u dhac badan baa jira oo maaragtay waxyaaba badan oo aan laga faa'iideysan baan arkaynaa iyo meelo badan oo maaragtay dib u dhac badan ka jiro inkastoo tallaabooyin la qaaday degmooyin kala duwanna la xoreeyey haddana waktiga uu dagaal ku socday iyo horumarka la sameeyey iskuma dhigma buu leeyahay wasiir cabdixakiin oo dib u dhac baa jira maamul goboleedyada qaarkood adiga yuusuf ma kula tahay in muddadaasi wax badan lagu qaban karay sida cabdixakiin uu ku doodayo waa mahadsan yahay saaxiibkii xildhibaan cabdixakiin run ahaantii horta markii la yidhaahdo waktiga waktiga waa wakti kooban waaye waa lix bilood waaye marka dhulka baaxadda uu leeyahay iyo sida istiraatiijiyadda ee dowladdu u wajahday iyo xasilintiisa marka aada fiiriso waxaan isleehay lixdan bilood waa wax lagu ammaano waaye waana ani ma aaminsani ka badan lixdan bilood ka badanaa la fuli kara maxaa yeele de dagaalkan wuxuu kasoo bilowday xuduudda soomaaliya iyo iyo dowladdan dariskalan etoobiya oo magaalada fefer uu kasoo bilowday mid kalena wuxuu kasoo bilowday magaalada beledweyne midna wuxuu ka bilowday degmada balcad midna wuxuu ka bilowday degmada cadale waa dareemi kartaa hadda waxa ugu dambeeyey oo gacanta dowladdu soo galay oo lagu dhawaaqay degmada aadan yabaal marka dhulkaas hadda baaxadda leh ee dowladda soomaaliya ee gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe maamul goboleedka hirshabeelle inay ina qabato haddana xasilisay deegaanadiina ay gacanta ku hayso oo weliba dowladda ay ku guulaysatay in nimankan dhulka ballaarnaay ee sahayda iyo gargaarka wax walba umana jireen la kala jaro waxa waa islaha aniga lixdan bilood shaqo fiican ayaa la qabtay sidoo kale kumeko gobolka mudug markii la yidhaahdo magaalada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaan werta dhiirigelino ugu tegey oo wuxuu tegay furmaha dagaalka waxayna ahayd abaabulka in dadka shacabka iyo dadka ciidamada xoogga soomaaliyeed in la dhiirigeliyo howlgalkan uu socdo marka waxaan isleeyahay intayan muddada kooban ay joogto dowladdu wax weynay ku qabatay marka waxaan isleeyahay wax yaroo dhiman hadda waxa gacanta ku jiro waa magaalo xeebeedka xaradheere oo gobolka mudug ah iyo laba magaalo oo gobolka galgaduud oo degmooyina inta kale waxaan isleeyahay gobolada dhexe waa nimankan waxaa waaye saddexdaas hadda degmay ka joogaan marka waxaan isleeyahay saddexda degmana gobolkoodii iyo waktigoodii hadda wuxuu ku dhow yahay gebagebo ku dhow yahay maxaa yeele xaggana waa laga socdaa intan waa laga socdaa marka waxaan isleeyahay howlgalkana waxaa waaye waa guulaysanaha muddada koobanoo waktigeed oo xukuumadda joogtana waxaan isleeyahay wax weynay ka qabata arrintan dhankan kale oo iyadana koonfur galbeed iyo jubbaland iyadana waxaa waaye waa sidoo kale abaabul iyo waxaa ka socdo iyo diyaargarow baa ka socdo marka waxaan isleeyahay waktigan kooban dowladdu wax weyn ayay ka qabatay yuusuf waxa uu yidhi doctor mukhtaar istaraatiijiyada ay dowladda ku wajahday dagaalka iyo deegaanada gacanteeda soo galay waa tallaabooyin la qaaday wasiir gurana waxa uu yidhi lixda bilood wax badan baa lagu qaban karay haddii xoogaga diyaarsan laga faa'iideysan lahaa adiga taa ma kuu muuqataa in meelaha qaar gaabis jiro mise waxaad aragtaa in dhul baaxad leh ee dowladdu gacanta ku dhigtay oo dowladdu in ciidamada lagu dhiirageliya arrintan ay tahay
saynab waa aniga waxaan qabaa mar haddii dhulal badan la xoreeyey ay u baahan yihiin in adeega bulshada dib loogu soo celsho ay u baahan yihiin in la sameeyo sahaygoodii qarashaadkoodii dib haweentoodii dowladda waxaan filayaa in wado qorsho aad iyo aad u wanaagsan oo lagu talagalay deegaaneynta kusoo celintii meel walba hala qabtaa laga sii tago waxay noqonaysaa jugjug meesha joog anigsaan fikir ahaan aan arkayo dowladda waxay ku socotaa meeshii habraacii loogu talagalay iyo qorshihii loogu talagalay waayo waxa la sameynayo oo labadu waxay u baahan tahay waan qabanaya waana kasii dhaqaaqaya mahay waan qabanaya waan degaya oo mar dambe dib looma noqonayo oo deegaankii ciidankii dadkii bulshadii maamulkii waxyaalo badan ayaa isdaba socda u baahan xasilin iyo tartiibis sidoo kalena way jiraan runtii gaabisyo yar waayo gaabis markii laleeyahay waxaa laga wadaa waxaa laga wadaa in qorshihii xoog ku socdeen inuu xoog kusii socdo xoog haduu kusii socdo wax walba orod lagu fulo oroda loogu soo tegayaa waxaa loogu baahan yaha wax walba in qorshe la sameeyo xasilooni la sameeyo wax walba la fiirsado tilaabta la qaadayo deegaanka wanaagsan iyo qorshe wanaagsan saa loo wado wax wanaagsan baa lawadaa si fiican buu ku socdaa saan aniga arkayo maamul goboleedyada kalena waxa weyaan waxaan keliya isleeyahay xaggood inay qorshihii uu ahaa inay ayagana dib ku sameeyaan waa qorshe wanaagsan oo central command waxa la dhahaa jiro meeshii hogaanka qorsheynta oo xoreynta si fiican wax ku socdo wasiir cabdixakiin guure walow meelaha qaar uu gaabis ka jiro ee dagaalka ee maamul goboleedyada qaarkood dhanka kale ma kula tahay sida doctor mukhtaar iyo weliba yuusufba ay ku doodayaan in dhul baaxad leh uu dowladda gacanteeda soo galay oo xasilin iyo adeegyadii bulshada ee loo baahan yahay in laga hirgeliyo saaxiibkii yuusuf iyo saaxiibkii mukhtaar waa mahadsan yihiin aragtida ay ku cabirayaan runtii dowladnimada iyo maaragtay heerarka hadda la joogo iyo wixii qabadkii iyo shaqadii dowladdu qabatayna waxa weeye waa wixii dhacay unbay ayagu markii kolley cabirkooda ku muujinayaan iyo siday u arkaan laakiin inta aan anagu hadda dowladnimada ka fahamsannahay ama aan sistamka dowliga ka naqaano maanta dagaalka waddanka ka jira waxaa ku jira wax yar oo farakutirisaga ku jira waa cali gudlaawe cali jayte madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka xoogga dowladdu intaas keliya ma aha maamul goboleedka galmudug anugu hadda aan ku suganahay waxaa jooga oo dowladda ku jira oo hadda gobolkan ka soo jeeda wasiirka arrimaha gudaha ka mid ah wasiirka amnigaha ka mid ah waxa weeye wasiirro kaleeto muhiimaha ka mid ah sanataraa jooga xildhibaanaha jooga heer kastoo dowladdu leedahay bay joogaan haddana waxa weeye tiimka intaas leeg ama dadka intaas mas-uuliyadda leeg dowladda ka haya ayagoo inta soo baxay galmudug yimid aawilkii loo baahnaa ku jira ama dadkii aawilaya ama duulaankii iyo dagaalkii qayb qaadanaya maana arag markaan leenahay dowladdu wax badan bay ka gaabinaysaana runtii wax noo muuqda baa jira waxyaaba badan oo quudarayna baa jira dad badan baan arkaynaa oo ay ahayd inay u istaagaan hawshan oo ka fadhiya baan arkaynaa taasi marka macnaheedu waxa weeye gaabiska aan ka hadlayno inuu yahay wax muuqda oo cid kasta oo yani garan karta maamulka dawliga ah iyo wax socdaba dhug u leh inay garan karto taas marka laga yimaado dowladdu deegaanada ay qabanayso marka laleeyahay sistam baa loo samaynayaa maamul baa loo samaynayaa waxaasaa la samaynayaa ummadda soomaaliyeed dowladdii dhex maantii burburtay ilaa iyo maanta la joogo dadku ayagaa gacmahooda adeegyada dadweynaha ku samaysanaya waxa weeye xildhibaanka matala beesha meesha degan iyo waxa weeye maaragtay dadka kaleetee dowladda ku jiraan ku filan howlahaas ayagaa inay markaasi intay geed fadhi u noqdaan arrimaha noocaasa inay maaragtay qaybtooda ka qaataan gaabiska iyo dib u dhaca uu wasiir cabdixakiin guure sheegay inuu ka jiro dagaalka galmudug iyo xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka adiga ma aragtaa yuusuf islamarkaana loo baahan yahay in wax laga qabto si horey loogu dhaqaaqo
wasiirka waa mahadsan yahay run ahaantii horta markii la yidhaahdo gaabisaa jiro shaqo walba markii la qabanayo dadka qaarba qofba si u fikiri karaa laakiin marka aan fiirino waxaan halbeega oo hadda lixdan bilood ay dowladdu ay joogto oy dagaal ku jirto iyo halbeegii shantii sano oo maamulka ka horreeyey oo shanta sano joogay runtii aniga waxaa ilaa aan ku cabiraha shantii sano hore waxa aan la qaban ayaa lixdan bilood la qaban way dhici kartaa deegaanada qaar in xoogaa gaabis ka jiro laakiin waxaa iska macquul ah inay tahay arrimo farsamo arrimo abaabulka xaggiisa oo asagana iska dhici karto in xoogaa gaabis uu ka jiro laakiin labada maamul goboleed ee ilaa hadda dowladdu dhexe iyo ciidamada xoogga iyo dadka labada maamul goboleedka iyo dadkii shacabka ahay oo isku duuban ay ka howlgaleen oo ugu xooga badnaayo howlgalka uu qaatay waxaa waaye galmudug iyo iyo hirshabeelle marka aniga ma qabo muddadan hadda ee dowladda lixda bilood ay joogtay iyo shaqada ay qabatay ma qabo aniga gaabs inuu jiro arrimo farsamo oo oo yar yar waa iska dhici karaan oo farsamo sideedaba waxaa mar walba shaqa laga farsamo waa laga maarmaan waayo in gaabs wax iska dhici karaan laakiin systemka hadda iyo istaraatiijiyadda iyo qaabka ay dowladdu wax ku wado iyo idoo kaashinayso maamul goboleedyada iyo dadka shacabka soomaaliyeed iyo deegaanada kala duwan oo oo soomaaliyeed iyo dhanka la dagaalanka fikirka iyo la dagaalanka dhanka maaliyadda iyo dagaalka tooska ah marka aan aan cabirayno waxaa isleehay aniga lixdan bilood dowladdu waxay qabatay shaqo la taabo karo oo lagu ammaano mudanna in lagu dhiirigeliyo aniga sidaas ayaan qabaa marka waxaan isleehay insha allah dee wixii hadda harsanna howlgalka sidiisa woo socoyaa muhiimaddu haddaan deegaankii ay dowladdu ay qabataba ay gacanta ku hayso ay xasilinta u sameeyo hayso oo nidaamkii dowladnimada iyo dadkii in fikirkii hore meesha hayste waa dareemi kartaa nimankan shan iyo toban sana ka badan ay dhulkaas maamulayeen marka waa adag tahay in dadka xitaa laga dhaadhiciy nidaamka dowlad marka dowladda shaqo adag ayay qabatay lixdan bilood oo u badan in lagu ammaano marka waxaa islahay waqti ugu fiicnayna waa ka ugu faa'iidaysay sidaas ayaan qabaa waa mahadsan tahay yuusuf e doctor mukhtaar maxaa hortaagan in si la mid ah galmudug iyo hirshabeelle uu dagaalka ugu bilowdo deegaanada kale ee xarumaha maamul goboleedyada dalka saynab aniga waxaan filayaa isleeyahay waxaweyaan farsamo xagga qorsho socdo waayo jubbaland waxay haystaa ciidanka ugu badnaay oo diyaargaraysan oo heegan ku jiro sidoo kale koonfur galbeed ayagana sidoo kale heegan ayay ku jiraan wax walbana waxaa weyaan haddaysan qorsho lahayn ama dagaal marka la garaayo sideeda waxay u baahan tahay qorsho iyo istraatiijig iyo iyo hogaan ciidan abaabul eh waayo guri marka la dhisayo wuxuu ka bilaawdaa aas aas wax badan baa laisku xirxiraa waa laisdul saaraa halmaraa hal mar la wada dhisayaa dhammaan kulliba waxaan filayaa inaysan qorshahaasi wanaagsanin qorsho xag ciidan ayaan filayaa mise xag oo farsamo oo ayaga ay ka jirta in la howlgelinayo qorshooyinkaas ay wataan anaan dareemayo waayo haddaad fiirisid dhinac walbo heegan ayaa ciidankooda iyo xoogu badnaayay diyaar ka yihiin haddii mar hirshabeelle iyo galmudug laga waaye qaato qaladaadka kasoo baxa ee saxaa kadib iyo wax laga korsado oo wax badan baa usoo baxayo oo ay arkayaan waxyaalihii meelaheedii gaabis ka jiro qaabkii loo dagaalamaya qaabkii istraatiijiyada inay wax ka bedelaan waa arrimo ciidan isleeya aniga oo u baahan in ayaga loo daayo oo kuley qorshaha ay wadaan haddaad fiirisid sida saaxiibka uu ka dhawaajiyay yuusuf shantii sana lasoo dhaafay iyo lixdan bilood waxa la qabtay wax weyn ayaa u dhexayso inta hadda la hareereeyo oo la xoreeyo ma malayn kartid wax badan ayaa la qabtay inta hartayna waxaas leeyahay mardhow in qorshahaas inaan ka hordhicin oo habka ay ku wadaan runtii ay habboon tahay oo loo daayo ciidamada loo daayo qolooyinka qorshaha wado waan isleeyahay hegan ayaa meel walba u ka jiro oo hoosha qaabkii wax u socdaan waana arki doonaa marway inay wax soo baxaan laakiin ani waxaan isleeyahay waa farsamo oo xag ciidan inay qorshaha ku socoto
wasiir cabdixakiin maxaa hortaagan bay kula tahay in sidii la rabay uu howlgalka uga socdo xarumaha maamul goboleedyada qaarkood maxayse tahay caqabadaha ka jira dhanka galmudug ee aada tilmaamtay
sayna waa mahadsan tahay walaashay haddii runtii anigu aan caragtay han cabiro sababaha dagaalku uu gobolada dhan uga bilaaban layahay yacni waa dhowr jiho haddaan ka eegno kale dhowr waxyaabada sababi kara tan ugu muhiimsan hadda anigu aan isleeyahay waana sababaysaana waxa weeye waa in ay jiraan mugdiyo iyo madmadobyo siyaasadeed inay jiraan oo ka dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe ilaa taas la xaliyo oo waxa weeye tabeeshooyinka maamul goboleedyada la xaliyo oo meel la saarana runtii waxna wax sii socon kara ama sii jiri kara qaabka istraatiiji ahaan runtii dagaalka loo gelayana lafteedu waxay rabtaa in laisla jaangooyo oo wax yacni jaango-an oo madaxdii maamul goboleedyada iyo madaxdii dowladda dhexe iyo maaragtay ciidamadii marka ilaa heer maamul goboleed ilaa heer federaal la fariisiyo oo laysla jaangoyo u baahan tahay taas marka xagga ay ka jirto ciladaasi ama gaabiskaasi ka jiro runtii waxay doontaa ku salaysnaato ama yani wixii doona ha sababto laakiin de waxa weeye waxaa la rabay arrintaas iyada ah inay dowladda federaalka runtii sida ay uga shaqaynayso dagaalka si la eg inay uga shaqayso inay tabashooyinkaas xaliso madmadowgaa siyaasadeed meesha laga saaro maamul goboleedka iyo dowladda dhexena aragti isku mida oo ay ka duwada duulayaan dhammaantood iyo waxyaaba waxa weeye maaragtay dana guuda oo laga wada shaqaynayo oo lagu heshiinay jiraan taas ilaa la helana runtii xaaladdu siday maanta tahayna sii ahaan doontaa ama waxa weeye meel kasii xun bayba gaari doontaa sidaa darteed marka yacni annagu waxaan soo jeedaynaa maanta ama aan dowladda waxay kula talinaynaa in duul in dagaalada lagu bixinayo dagaalka mid la-eg lagu bixiyo in madmadowga siyaasadeed meesha laga saaro maamul goboleedyada madaxdoodana lagu qanciyo inay dagaalkan ka daacad sheegaan oo maaragtay sida saxda ah oo ay tahay in loo yacni looga howlgalo ay howlgalaan taas haddii la helo waxaan isleeyahay wax badan baa insha allah toosi doona ee ciidamada hadda waxa weeye diyaarsan oo aan dagaal ku jirna sidaas dhaqsaha badan dagaalka insha allah ku geli doonaan aragti ahaan ugu intaasaan isleeyahay inay muuqato waxyaaba badan oo hadda yacni tiro badan iska jiri kara oo hadday noqoto xagga cabacityga dowladda oo iska yaraan kara hadday noqoto xagga dhaqaalaha oo iska yaraan kara hadday noqoto yacni yacni qaab kaleeto oo fara badan oo hadda aan anigu hadda aragti ahaan aanan halkan kusoo koobi karin waxyaabahaas oo dhan baa marka waxay rabaan in runtii si saxa looga shaqeeyo oo maaragtay si isku mid a meesha looga saaro waxaan hadalka siinayaa yuusuf maxamuud
xildhibaanka horta aada u mahadsan yahay xildhibaan cabdixakiim run ahaantii sida uu bilowday howlgalkan iyo dowladda cusub say u dhalatay dowladdan uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisaba runtii siyaasadda waddanka way degan tahay waa og tahay hadda dhow waxaa soo gabagaboobay shirkii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo runtii ahaa hadafka ugu weynaay in si siyaasadda loo xasiliyo dagaalka nimankan lagala soo horjeedin u guuleysto dowladda dhexe ay ku guuleysatay in ay sistamka siyaasadda ay dejiso marka ani ma qabo galmudug iyo dowladda dhexe hadda khilaaf u dhexeeyo oo ii sheeg siyaasiya oo hadda oo bannaanka yaal ma jiro mid hore u jiro si dowladdan u dhalatana ma jirin marka waxaan isleeyahay dee waa iska jiri karaan dad dana amba gooni amba wax gooniya raadiyayo laakiin arrintan la dagaalanka nimankan shabaab ma jirto kuma xirno wax siyaasad ah kuma xirno sidaa wada ogsannahaba howlgalka galmudug ka socdo deegaano badanaa loogu xurey waad dareemi kartaa mudug dagaalka soo socda wuxuu afku u dhow yahay xaradheere midka inta ka socdana wuxuu u dhow yahay ceelbuur kuwan kalena waxaa waaya intay ka socdaan marka inay isku xirmaan ayaaba rajayahaynaa insha allah isbuucyada soo socdo laakiin ma jirto wax hadda siyaasad ah amba khilaafaad oo hadda galmudug iyo dowladda dhexe oo jira ma jiro waa nacam waa la dhihi karaa cabacityga dowladda aada u yar waa waa la dhihi karaa laakiin ma jirto hadda arrimo siyaasadeed oo oo ku jira marka waxaan isleeyahay wasiirka xildhibaanka runtii sida galmudug aniga waa ka warhayaa iyo dowladda dhexe misdhahay wax khilaafaad oo hadda jira ma jiraan marka waxaan isleeyahay arrimo farsamo waa iska jiraan oo hadda iyo arrimo istiraatiijiya oo ciidamada xoogga iyo iyo dadka deegaanka iyo maamul goboleedka abaabulka oo wakti qaadanayo waa dhici karta laakiin muhiimaddu hadda howlgalkii wuu socoyaa wax istaagsanna ma jiraan marka waxaan isleeyahay aniga meel fiican ay hadda wax maruu hayaan oo u baahan dowladda in lagu dhiirigeliyo horena dadka deegaanka iyo dowladda iskaashanayaanna fayska koowaad ee galmudug iyo hirshabeellena sidaas uu kusoo gabagaboobo maamulada kale ee koonfur galbeed iyo jubbaland oo iyagana waxaa waaya diyaargarow aada u weyn sameeyey ayagana kulley lagu dhaqaaqi doono marka sidaas ayaan qabaa marka waxaan isleeyahay siyaasadda waddanka oo siyaasadda guud waa xasiloon tahay la dagaalanka nimankaana waxaa waaye ii sheeg wax siyaasad oo hadda uu ku xiran yahay oo la dhihi karo ma jiro capacity iska yara waa jira laakiin siday wax ku socdaan si wanaagsan wax ku socdaan siyaasaddan waa xasiloon tahay sidaas ayaan qabaa aniga
doctor mukhtaar waad dhegaysanaysaa dooda yuusuf iyo weliba wasiir cabdixakiin guure adiga sida hadda ay howsha ku socoto ma kula tahay qaabkii la rabay amaba sidii loo baahnaa in ay wax ku socdaan
saynab walaal ani waxaan qabaa runtii inay dowladda xukuumadda ay ku socoto ujeeda loogu talagala waayo waxaa lasoo gudbay shan sano oo aan runtii dalka iyo dadka waxbana aan loo qaban lixdan bilood waxaad arkeysaa horumarka la gaarayo waxaad arkeysaa ummadii iyo kacdoonkii shacabka waxaa laga faa'iideysanayaa runtii in bulshada soomaaliyeed ay runtii helaan horumar ay helaan iftiin madaxweynaha kambeynkiisii cad ayuu sheegay in caalamka heshiisa iyo soomaaliya heshiis ah tanna hadda socod waad arkaysaan meel alla meelihii ugu ሶማሊያ በሺህ ወታደሮችን ለስልጠና ወደ ኤርትራ ስትልክ የወታደሮቹ ቤት iyo hirshabelle waxa ku socdo horumar wanaagsan shabelle hoosena runtii mardhow iyadana howsheeda iyo arrimaheeda in la geli doono waxaan runtii bogaadinayaa dowladda siday ku socoto aad iyo aad ayaanu soo dhoweynaynaa jidkii loo baahnaa ayay cagta saartay waana runtii leeyahay xaqiiq weye in waxaa isbedel imaan doona mardhow insha allah
madaxweyne xasan sheekh oo dhowaan ka hadlay ee dagaalka socda iyo deegaanadii ugu dambeeyey ee lagala wareegay al-shabaab waxa uu sheegay in shabaab ay hadda shabeellaha dhexe kaga sugan yihiin hal degmo oo keliya dhowaanna laga saari doono mar uu ka hadlayay qabsashada degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo qiyaastii laba boqol shan iyo afartan kilomitir dhinaca waqooyi xigta magaalada muqdisho waxayna ka mid ahayd deegaanadii ay kaga sugnaayeen kooxda al-shabaab bariga shabeellaha dhexe wasiir cabdixakiin maxay dowladda soomaaliya kaga dhigan tahay qabsashada degmada aadan yabaal oo muddo dheer ay shabaabka ku sugnaayeen
saynab waa macsan tahay qabsashada deegaanka aadan yabaal ee dowladdu qabsatay runtii waa natiijadii ugu weyneed ee dowladdu ay ka gaartay dagaalka ay kula jirtay kooxaha argixisada ee al-shabaab ay kula jirtay sida la socotaba magaalada aadan yabaal waa magaalo aad iyo aad u istraatiiji ah waxay ku taallaa meel ay iska saaran yihiin saddexda gobol ee gobolka galgaduud gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe waana meeshay runtii xarunta u ahayd ee ay ka maamuli jireen al-shabaabka saddexdaas gobol iyo qayb ahaan marka la eego qaybaha koofureed ee gobolka mudug ilaa iyo deegaanka xara dheere waa meel runtii u ahayd saldhig fiican oo maaragtay isbitaalada ugu yaaleen oo ay deganaayeen ma garanaysaa hogaamiyaashooda iyo horjoogayaashooda deganaayeen waa ma garanaysaa meeshii maaragtay saldhigga u ahayd intii sano ay ku sugnaayeen gobolladaas kooxaha shabaabku runtii waxay ka dhigan tahay guul weyn oo u soo hoyatay guud ahaan ummadda soomaaliyed iyo dowladda federaalka aba waa bogaadinaynaa runtii qabashada deegaanka aadan yabaal sidaad ogsoon tahayba deegaankan inta hadda ay ku hareenna waa meelaha runtii duulaanka saxda looga qaadi karo oo waxay ku furan tahay deegaanka ceelbuur iyo sidoo kale deegaanka ceeldheer ilaa intii looga sii gudbo deegaanka xara dheere runtii waa natiijo fiican oo aad iyo aad u muhiim ah dowladduna waxaan dhihi karnaaba waa natiijadii ugu weyneed oo ay ajiifgalaysay ama ay xaqiijisay dowladdu qabashada deegaanka aadan yabaal waan soo dhoweyna insha allah waana bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa insha allah inta kale ee ku hartay gacanta kooxahaasna insha allah inay mar dhow gacanta dowladda soo geli doonaan gacmaha dowladda iyo gacmaha ummadda soomaaliyeedba waa natiijo fiican waa maaragtay waxa keliyahoo marka dhiirigelinta ugu weynna ah runtiina dowladdu maanta qabatay deegaankaasi shabaab ka qabatay waan soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay waana runtii tallaabo dhiirigelin leh duulaanada dambe iyo dagaalada dambe ee dowladdana runtii wax badan ugu yaalla waana maaragtay insha allah bogaadinayna waana soo dhoweynaynaa tani intii uu xafiis ka yimid madaxweyne xasan sheekh dagaalka waa uu socday inkastoo shabaabka weeraro ka geysteen magaalooyin kala duwan muddo kooban yuusuf dowladda ma ku soo gabagabayn kartaa dagaalka mise waxaad qabtaa in waqti uu qaadan karo
saynaweyn sida hadda howlgalku u socdo oo marka aan ka fiirino markaan ka fiirino istiraatiiji ahaan iyo qaabka dowladda ay wax u wajahayso iyo abaabulka shacabka soomaaliyeed ee kala duwan ee deegaanadan muddooyinka badan ay nimankan haysteen sida ay isu abaabuleen iyo gacansiinta dowladda ay gacan siisay waxaan isleeyahay muddo kooban ayay kusoo gabagabeyneysaa dowladda waa dareemi kartaa dhulka hadda la xoreeyey magaalada muqdisho markii laga bilaabo aadan yabaal la tago iyo feefeer markii laga soo bixiyo aadan yabaal la yimaado runtii waxay ka tarjumaysaa in dowladda dagaalka inta ka dhiman goboladan hadda galgaduud iyo mudug ay aada u fudud yihiin qaabka hadda dowladda iyo istraatiijiyadda iyo qaabka ay samaysay marka waxaan is leeyahay waktiga kooban ee hadda dowladda ay joogtay waxaan isleeyahay wakti kooban
ayay kusoo gabagabeynaysaa dagaalka sida hadda shaqada u socotana haddii u sii socoto waxaan islahay muddo kooban nimankan waa looga adkaa karaa waxaa kaloo la ogaaday oo cajiib ah in shacabka iyo dowladda oo isku duuban iyo abaabulka xooga badan iyo xoogaga tirada badan ee dowladda ay ka faa'iidaysanayso oo shacabka soomaaliyeed abaabulka ay ku samaysay waxaan isleehay wax celi karo ma laha waayo waa dareemi kartaa dhulkaas baaxadda leh oo intaasoo kilomiter ah oo dowladdu iyo shacabku iskaashan ay xoreeyeen ayagoon gacan gacanta amisom ciidamada amisom aan waxba aysan weydiisan taas micnaheedu waxaa waaye in dowladdu iyo shacabku iskaashanaya iyo nimankan dharbaaxsho xoogle ay ku dhifteen wax yar oo dhammaystirana ay u dhiman yihiin waad dareemi kartaa wadadan hadda dheer ee muqdisho ilaa ka tagto ee gaalkacyo hadda waxaa waaye si nidaamho oo isheeg ammaan ha lagu maraa waad dareemi kartaa madaxweynaha hirshabeelle inta ka baxay hadda aadaya baalu ku sugan yahay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka isagana suu gaaray degmada mahaddaay waxay ka turjumaysaa qaabka iyo istaraatiijiyadda iyo nidaamka dowladdu iyo say uga faa'iidaysatay sidoo kale dhanka galguduud iyo mudug ayagana howlgallada kasoo socdo iyo labada iyo labada howlgalkan kale oo hirshabelle ka socda haddii isku xirmaan waxaan aaminsanahay howlgalka koonfur galbeed iyo jubbaland iyagana waxaa waaye wax yaroo oo fududay naqon doonaan marka waxaan rajiyaha wakti kooban in madaxweynaha muddada waktigiisa uu joogo oo shabaab uu kusoo ciribtiri doono
wasiir cabdixakiin guure ee waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka faaqidaada guud ahaan caqabadaha hadda ku gadaaman howlgalka ka socda gobolada dalka qaarkood sidee looga gudbi karaa islamarkaana si wada jir dowladda iyo maamul goboleedyada ay u wajihi karaan howlgalkan si midaysan si guud ahaan caqabadaha jira iyo howlgalka loo soo afjaro zaynab waa waad macsan tahay adiga iyo saaxiibayada kale ay ka qayb qaadanaya barnaamijkaba runtii haddaan agteyda ku cabdiro arrinta seedaa sida looga gudbi karo caqabad caqabad caqabadaha dowladda haysta horta caqabadka haysta dowladda runtii ma yara waa kuwa aad iyo aad u tiro badan ha ahaato dhanka dhaqaalaha ha ahaato maaragtay dhanka cududda iyo maaragtay awoodda ay dowladdu ku xisaabtamayso ha noqoto siyaasadaha dibadda iyo kuwa gudaha intaba runtii intaasoo dhan bay u baahan tahay in maaragtay si fiican loo turxaan bixiyo oo maaragtay layskala gaaro heshiis sax oo dhaba wixii maaragtay weliba arrimaha gudaha quseeya sidaad ogsoon tahayba maamul goboleedyada dowladda dhexe xubnaha ka ah runtii waa awood jirta weeye waa wax dastuuri ah weeye waa sistem dhisan oo dowladda dhexe xubna ka ah madaxda maamul goboleedyadaas hogaamiyaahi nin kasta waxadaa jira uu tirsanayo yuusan banaanka usoo saarin laakiin waxyaaba uu gudaha ku haysto ama aragtiyo siyaasadeed uu leeyahay baa jira ha noqoto masiirkiisa siyaasadii meesha ku dambayn doono ha noqoto yacni madaxtinimada maamul goboleedka iyo heerka uu maaragtay isagu jeceliyo maksin uu ka gaaro waxyaabaha noocaas oo dhan baa waxay u baahan tahay runtii in dowladda dhexe ay wax badan oo tanaasulada ka samayso maamul goboleedyadana waxa weeye waxaan qarsoodi ahayn oo muuqda ummadda soomaaliyadna ay markhaati ka tahay ay dowladda dhexe kula heshiiso aragtiyada siyaasadeed ee maaragtay wax la dhihi karo behind the war waxa ka dambeeya dagaalku hadduu dhammaado runtii in hadeertan laga niqaasho oo dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedku ay si waafiya oo muuqata u wada hadlaan
intaas ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka doctor mukhtaar nuur abuukar wasiirkii hore qorsheynka iyo iskaashiga ee galmudug cabdixakiin cali guure ahna mudane baarlamaanka galmudug ka tirsan iyo aqoon-yahan yuusuf maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha bulshada kulanti dambe nabadgelyo